tana weeyo meel bay ka wada timi Soomaali waa mid bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu nabad dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqiraadda qodobaad ku maqli doontaan barnaamijka hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa ka mid noqon doona marka hore taariikhda aan dul maro waa subax isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha koowaad sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka qodobada barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed sheekh casmaan jawaari oo guddiga doorashooyinka ku wargeliyay in si deg dega ay usoo dhammaystiraan kuraasta ka dhiman baarlamaanka soomaaliya si loo gudagalo doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ee afarta sane ee soo socota hogaamin doona waxaad kaloo barnaamijka dhegaystayaal aad ku maqli doontaan maxkamadda ciidanka qalabka sida qaybka qaybta darajada koowaad waxa ay xukun sannado ah ay ku riday kooxo hubaysnaa oo dad rayid ah dhac u geysta lacago badanna ka dhacay haddaba barnaamijkan dhegaystayaal idinkugu soo gudbin doonaa madaxweynaha maamulka jubbalandna waxa uu leeyahay waxaan samaynaynaa iskutashi dhanka maamulka ah weerar ayaan ku qaadaynaa deegaanada ay saddexda gobol ee jubbooyinka iyo geda kaga sugan yihiin qolyaha argagixisada ee shabaab iyo wararka ugu waaweyn dhanka caalamka isboortigana waxaa ka mid ah man city iyo real madrid labadii kulan ay dheeleen maxaa ka qabsaday waa mar kale iyo faaqidaada wararka layla cabdiraxmaan ayaa dhanka farsamada joogta tabintana waa anigoo ah cabdirasaaq maxamed
waxa samata bixin karaa soomaaligii dhabtaha samata bixin karaa koow saadirkeediiyo subanuu rasuulkiyo waxa soof ka rari karaa soo jeedaheediyo waxa soof ka rari karaa soomaaligii dhabtaa samata bixin karaa sahankeeda loo diro waxa samata bixin karaa u samraha dulqaad kale waxa samata bixin karaa saaficeeb kamaydhaane waxa samata bixin karaa sinjigeed ilaashaha waxa samata bixin karaa qofka sumad yaqaanka waxa samata bixin karaa kan sirteedaan bixin waxa samata bixin karaa sahankeeda loo diro waxa samata bixin karaa u samraha dulqaad kale waxa samata bixin karaa saafi ceeb kamaydhaane waxa samata bixin karaa
waxa samata bixin karaa soomaaligii dhabtaha waayahay heestaas wadaniga ah oo markaa ka hadli kart ka hadlaysa qofka wadaniga ah ee ugu wanaagsan in soomaali uu hogaamiyo samata bixin baa la yidhahdaa heesta waayahay barnaamijka faaqidaada wararka ayay daafur u ahayd goordhow waxaan falanqeyn aan ku samayn doonaa sanadkan cusub ee labada kun iyo toddobiyo tobanka oo madax cusub sidoo kale la rajaynayo inay ima inay yimaadaan maadaama dee baarlamaankii ugu horreeyey xubno dhalinyaro ahoo baarlamaankii kamid ah la arkay haddana dee madaxda uu madaxweynaha soomaaliya oo ugu soo horeeyo haddii madaxweyneha hadda jiro uu noqdo ama mid kaleba waxyaabaha ay ka qaban karaan heshiisyadii horey loo saxiixay oo wadamada carabta wadamo ay kamid yihiin dib loo loole loo looga qaadi karo heshiisyadii lala saxiixday dhaqaalihii faraha badnaa ay ballan qaadeen hase yeeshee bal marka hore aan ku hormaro dhankii doorashooyinka baarlamaankii weli xubno ayaa ka dhiman kuraasta baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaan marka hore bal soo qaadanaynaa inkastoo dee maxamed cumar dalxa oo kamid a xildhibaanada baarlamaanka arrimaha carabtana wax badan kala socday heshiisyadii la saxiixay qadka uu ku jiro hase yeeshee bal gudoomiyaha baarlamaanka marka hore aan u tago waxauu leeyahay guddiga doorashooyinka waxaan ka dalbanaynaa inay soo dhammaystiraan kuraasta baarlamaanka ka dhiman hadday tahay aqalka hoose iyo aqalka sare intaba si loo guda galo doorashada madaxweynaha
waxaan sugaynaa kolliigeena jaalaheena oo magaciisa aqalka sare inuu soo la dhammaystiro waxaan maanta idinka codsanayaa in afar iyo tobanka kursi dhiman qorshe cad wakhtiyaysan oo dhiiro leh aada ku fulisaan dhaqso noogu soo dhammaystaan waayo waxaan u xayirannahay in kuraasaad noo soo saartaan si madaxweyne martaa doorashooyinka madaxweynaha loo gabo siiba martaa aqalka sare in si lagu dhaqsaha badan areegaa markaa idinka idin leeyahay waxaan maanta halkan rabaa inaan uga jeediyo dhammaan odayaal dhaqameedka oo afar iyo tobankaas kursi yani ku shuqul leh in ay maaragta soomaaliya u hiiliyaan go-aan gaaraan oo cad oo sida u dhaqsaha badan la shaqeeyaan guddigan oo lasoo saaro waa lagama maarmaan soomaaliya ayaa idin xayiran marka odayaal dhaqameedoo xilkiina qaata sida ugu dhaqsaha badan arrintaasi guddiga ha loola shaqeeyo hana la soo saaro go-aanka sida ugu dhaqsaha badan si howlaan ay u dhamaada afar iyo toban kursi weeyaan in usbuucan gudihiisa uusan noo dhaafin ayaan jeclahay laakiin waxaan si oo tifaf tiran uga hadli doonaa qaybta dambe ee qaybta dambe ee magaciisii fadhigeena maanta aan mar labaad aan halkaa ku joojiyo oo maadaama howl badan aynu sugayso
waayahay kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo guddiga doorashooyinka iyo odayaal dhaqmeedaba ka dalbanayay inay soo dhammaystiraan kuraasta baarlamaanka soomaaliya ka dhiman si madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ugu dambeyntii loo soo doorto guddoomkii iyo baarlamaankii intaba way dhisan yihiin madaxweynihii ayaa sidoo kale la dooran doonaa madaxweynuhu ra-iisul wasaareu keeni doonaa ra-iisul wasaaruhuna waxa uu dhisi doonaa golo wasiiro haddaba dowladda soo socota sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka iyo labada saddexda sane kale ku xigta heshiisiyadii afartii sane ee lasoo dhaafay la saxiixay oo qaarkood ilaa iyo hadda aan hirgelin oo dhaqaalo fara badan lagu ballan qaaday siday dowladda soomaaliya ee hadda jirta islamarkaana dee afarta sane ee soo socota sidoo kale madax kale la sugaya sidee dowladda uga faa'iideysan kartaa waxyaabihii la saxiixay wadamada carabta ayaa badankood ka mid ahaa oo dhaqaale iyo weliba taageero kale ballan qaaday oo ilaa hadda qaarkood fulin maxamed cumar dalxa oo xildhibaanada baarlamaanka ka mid a ayaa qadka telefoonka ku jira oo qaarkoodba heshiisyadaas goobjoog u ahaa xildhibaana bal soo dhawow waxaad noo guud martaa bal afartii sane ee lasoo dhaafay heshiisyadii la saxiixay kuwan hirgelin iyo weliba sida dowladda soo socota ay ugu guuleysan karto in heshiisyadaasi la fuliyo iyo wadada loo mari karo bal dhanka carabta adigoo ka hadlaya
wasiirkeeda arinka iyo baha v-ada cadda iyo t v-ga qaranka ah waana idinka xalmayaa idinka iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed eedhigeysanayo dalka gudihiisa iyo dibadiisaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu naalaam waa dhab in maanta dowladda soomaaliya tan hadda maanta xilligeedu sii dhammaaday iyo tan maaragtay ee laga soo bilaabo maalintii soomaali calan qaadatay ee dowladu dowlada kale u dhiibeysay heshiisyo kuwa taxano ah kuwa ma aragtay waktigii ayaga la galay wakti badan kasoo wareegatay kuwa hadda raadkooda cusub kuwa wax laga maaragtay ee qabtay oo hirgalay iyo kuwo oo aan waxba laga qabanin oo gaabisa laba dhinac qaarna dadkii heshiiskaa filanaba inay fuliyaan oo dhinacii markaa dowladda wax ka sugaysay oo ay qaadayso dhaliisheeda iyo maaragtay caqabad iyada markaasi xaggeeda ka timid iyo mid dowladii markaasi dalka iyada laftarkeeda mas-uuliyadda haysay oo gaabis iyo laftarkeeda ee arrintaasi ka faa'iidaysiiso xumo iyo qaabkii la rabay heshiisyadaasi in dad maaragtay kamira dhalin kara ee iyada laisla waayey iyadana ay leedahay dhinaceeda maaragtay qaabkaasi way wada jireen laakiin annaga hadda midatan lacaawa ama maanta dad maanta dadka soomaaliyeed hortaalla ayaa waxay tahay heshiisyada kuwa hadda raadkooda qoyan ee aan ognahay haddii dunida carabta matalan hadda tusaale kusoo qaadatay qatar waxaa jirtay maanta marka loo fiiriyo heshiis caan ahaa ee dowladani dowladdii kasii horeysay oo iyaga dalka soomaaliya in ay carab dowlad kasta ay siiso toban milyan bil kasta oo joogta ah inay isku raaceen madaxda carabta oo timada oo xilligaas maaragtay heshiiskaas wax ka saxiixay dowladii maaragtay dowladdan ka horeysay ee madaxweyne sheekh shariif oo isaga markaa uu mayanka maaragtay u ahaa maaragtay madaxweynaha dalka heshiiskaasi lagama faa'iidaysanin oo hal jeer ayaa dowladda algeria toban milyan iyada ay u shubtay oona markaa xilligii ra-iisul wasaare farmaajana lacagtaasi laga soo qaaday oo khasnadaasi laga soo bixiyey oo marka wixii ka haray ee aan dabagalin lagu samaynin dowladda soomaaliyeedna aanan sidii la rabay oo arrintaasi oga faa'iidaysanin ama dhinaca maaragtay ee laga filayay ee dunida carabta oo iyaga qaabiskaasi ha ka yimaado ama dhinaceeni laakiin waaya lagama faa'iidaysanin Wa- wa- waaya. Marka- ah Eh, marka su-aashu waxay tahay een, dowladdii kumeel gaarka ahayd iyo dowladdan hadda waktigeedii uu dhammaaday oo afar sano soo jirtay hadda dowlad kale ayaa dhalan doonta oo guddoonkii iyo baarlamaankii waatii een, oo uu dhisan yahay oo hadda kuraasta iyada la sugayana toddobaadkan een, guddoomiyuhu uu ku baaqay in lasoo dhammaystiro hadda dowladdan een, soo socota sideed sidey uga faa'iidaysan kartaa marka heshiisyadaas waxaa looga faa'iidaysan karaa shiina horta marka ugu horeyso in la sameeyo wax la yiraahdo ma aragtay een dib u eegis ama yacni dabagal oo lala sameynayo eh, marka ugu horeyso eh, wixii wasaaradihii arrimaha dibadda ee iyaga heshiisya iyaga ee lasoo galay haddii ay wax un dowladda oo iyaga magacoodii ee iyaga ku soo galeen heshiiskaasi laga hayo Eh, ama carab ha lasoo galaano ama meel kale ama haddii even eh, maanta eh, madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ee shirarka ee carabta badi marka uu ka qaybgalayo ee loogu magacdaro qimada oo la yidhaahdo waa carabta oo ayaga heshiisya lagu wada gaaray soomaaliya in wax loo qabto midda hadda tusaalean usoo qaatay oo kale oo oo oo dooxa ka dhacay iyo kuwo kale oo iyaga laftirkooda ee heshiisyadii waxaa jira oo la yidhaahdo matalan heshiiskii algeris oo oo dhammaan soomaaliya safaaradaheeda inay dowladaha carabta meel kasta oo safaarada soomaaliya ku taalo inay ayaga ay u fidiyaan wixii facilities ah ee ayaga xagga ee qalabka dhismaha korontada shidaalka iyo waxyaabaha ee u baahan safaaradahaasi maaragtay in dalka maaragtay laga caawiyo kuwa daymankii ee lagu lahaa dalka soomaaliya inay kasii maaragtay em, eh, cafiyaan oo Waa tahay.
maaragtay soomaaliya dhaqaalaheeda dartiisa oo hooseeyo ballanqaadyadoodii iyo waxaa jira heshiisyo kuwa arrimaha siyaasadda iyo amniga iyo iyo iyo iyo iyo dhaqaalaha iyo bulshada intaba iyo maaragtay dhinacyada ee ee dib u dhiska dalka iyo kaabayaasha hadda oo iyaga marka laftirkooda ayaa jira oo heshiisya lagu gaaray oo dhismaha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed oo ugu xooga badan yahay ama aan idhaahdo guud ahaan ciidamada qaranka sida oo loo baahan yahay in arrintaasi midda ugu eh, mudan weliba in ayada xooga la saaro ay midda tahay midda jirtaa marka dowladaha weliba ee heshiiskaas gaarayna ee la yidhaahdo eh, maaragtay eh, dowladaha u badan maaragtay khaliijka Mhm.
midda jirtaa marka waxay tahay een, waddamadii qaarkood een, waxyaabihii ay ballan qaadeen een, waa ay fuliyeen kuwo wax yar bay ka qabteen kuwana waxba ma aysan ka qabanin waxaa ka mid a safaaradaha oo waddamadii qaarkood oo safaaradaha ballan qaaday safaaradihii way furteen safiire ayay soo direen kuwan een, dhinaca waddamada dariska ay u fariisan jireenoo een, kenya ay ka mid tahay soomaaliya ayay joogaan gaar ahaan muqdisho waddamada fulin la ilaaya hadda dee heshiisyadii ay galeen waddamadee ka mid ah
Ah, masalan eh, kama soo qaad eh, masalan eh, eh, heshiiska ama ballanqaadkii dowladda soomaaliyeed loo sameeyey ee ee la xiriiray in maaragtay soomaaliya bil weliba la siiyo ee maaragtay toban milyan oo miisaaniyadeeda lagu kabo keliya ilaa iyo hadda waxaa laga hayaa waa dawladda ee maaragtay algeria oo intii kale dawladihii kale ee iyaga maanta ee ballanqaadkaasi weli wax hadda maanta ee la sheegi karo ma jiraan dawladihii ee sidoo kale ee hadda ballan qaaday ee in soomaaliya deemihii ay ku lahaayeen ay cafinayaan in yar mooyaane markaad fiirisid sacuudi arabia iyo maaragtay dalaa aanan sidaa u badnayn oo ka shaqariyey waxa kale weli wax cadeymo oo iyaga laga hayo ma jiraan jaamacadda duwal carabiya oo weliba baarlamankeena door weyn uu ku lahaa in hay-adaha dastuuriga ee dowladda iyo dhismaha ciidamada qalabka sida in soomaaliya ay u tahay mudnaanta koowaad ballanqaadkaasi ee la sameeyey ee jaamacadda duwal carabiyana loo gudbiyey iyagana weli maaragtay wax arrintaasi kasoo naasacadaaday maanta ama dowladuhu keli keli ha u bixiyaano ama si wadan ha u bixiyaano weli lama hayo waayahay marka ugu dambayntii dowladaha laisku yiraahdo duwal carabiya aqala namaan oo annaga iyo jabuuti iyo iyo jaziirulqamar oo camoro oo ayagana ballanqaad wadaneen oo loo sameeyey in soomaaliya iyo dowladahaasiba ay noqdaan kuwa mudnaanta la siinayo kaabayaashoodii dhaqaale iyo sidii waxyaabo mashaariic shaqa abuuris iyo dhalinyarada tahriibaysa iyo kuwa baxtay ee ee badda ku dhammaaday ka sokow kuwa ee iyagana dhinaca kale falal dambiyeedyada ee irhaabka ama ama falalka kale argagixisada iyo kuwa maaragtay ee aadka ee runtii wax ugu dhimaya nabadgelyada iyagana u geysay duruufaha qaarkood marka la taxliiliyey iyagana wax laga qabto ugu dambayntii marka ugu da- ugu ugu dambayntii in dowladaha ugu dambayntii marka shaqaafiyadoodooda ay dib u eegis lagu sameeyo. Ha.
waaya ugu dambayntii marka adigoo iisoo koobaya wax ka yar een daqiiqad een madaxda soo socota hadduu ilaahay yidhaahdo dowladda een labada kun iyo toddobiyo tobanka ilaa iyo labada kun iyo labaatanka een ku jiri doona een maxaa looga fadhiyaa een in ay sameeyaan haddiiba dee een lasoo doorto bal iisoo koob
adoo aada umahadsan su-aashaada een madaxdu kaligeeda qofka iyo shaksiga maaha waxa maaragta ee anaga waxtarka laga filayo matalan maanta baarlamaanka oo wada jira oo guddoonkiisa horkacayo waxaa looga fadhiyaa guddiyo wax ku ool ah oo dad taya leh ee guddiyada la dhisi doono oo xukuumadda lagu jaangooyn doono wasaaradaha ida ay soo samaynayso inay noqdaan guddiyo xukuumadda la garan kara sida ay iyada u shaqaynayso garan kara la xisaabtankeeda xiriirada baarlamaanka ee caalamiga ah kuwa heer gobol ama ha noqdaan baarlamaanka ee maanta urur goboleedyada uu ka tirsan yahay sida kan jaamacadda carabta kan ee african union kan ee adduunka kan crebianka kan ee islaamka iyo maaragtay kuwa lamidka ah asaga doorkiisa inuu halkaasi soomaaliya wixii kaga aadan gudaha iyo dibaddaba inuu sameeyo gudahana ee xukuumaddiisa la xisaabtanka gudiyadaasi iyo dabagalkooda inay noqdaan dad u jajaba Waay.
oo aqoon iyo maaragtay iyo karti iyo iyo maaragtay ee ee leh ayaa loo baahan yahay xukuumaddana inay ka yimaadaan ra-iisul wasaaraha ee imaanaya iyo xukuumadda uu soo dhisayo xukuumad tayale ama wasiir xilka loo dhiibaya iyo mas-uuliyadda saaran labadaba gudan kara sidii loogu talagalay isla markaasna waxyaabaha aan kasoo wada hadalnay ee u leh maaragtay capacity ama u leh awood oo waayo aragnimo ama aqooneed inuu soomaaliya hay-addii ama wasaaraddii isaga xil looga dhiibo inuu garan karo hawsha meel uu ka bilaabay meelay ka dha- meelay ku dhammaanayso Waay, aad baad u Qofka iyo mahadsantahay.
maaragtay ee- ee leh markaasi ee maaragtay vision oo isaga markaa ee wasaaradihii isaga markaasi hawshaasi la wadaagayay ama hay-adihii isaga ay ka dhexeeyeen wada shaqayn inuu u istaago aanan noqonin wasiir shirarka maaragtay ee iska taga oo ama maaragtay lacagaha ay ku dhammaato diyaarad la iska raaco oo- oo oo laga soo noqdo iyo kuraas lasoo kululeeyo kadibna aan wax guula ama wax ummad soomaaliyeed wax ku oola aan loo qabanin isla markaana aan laga soo bixin wixii mas-uuliyadeed ee la sitay marka waxaan rabnaa inay noqdaan xukuumad iyo baarlaman laba isla wada shaqaysa oo midiina fulinta ah oo iyada wax badan inay jihayso loo baahan yahay iyo baarlamaan kontaroola iyo madaxweynaha udub dhexaad u ah oo asagana eega howlaha sida ay u kala soconayaan asagana waajibkiisii looga baahan yahay tii qarameed iyo tii qofeedba maaragtay isaga nin cuntama inuu noqdo oo wadankaana guud ahaan markaa kadibna waxa eh, u noqonayo mashiinka dhaqaajinaya cadaalada ay noqoto waaya aad baad umaadsantaa kaasina wuxuu ahaa xildhibaan maxamed cumar dalxa oo markaa falanqeyn kooban igula sameynayay dowladda soo socda waxyaabaha looga baahan yahay iyo qaabkay uga faa'iidaysan karto heshiisyadii dowladdii een afartii sane ee lasoo dhaafay jirtay ay gashay waaya aad baad umahadsan tahay bal arrimaha kale aan kusoo laabano Mm, kooxo hubaysan oo dhib ku hayay een shacabka magaalada muqdisho oo ciidamada ammaanka ay gacanta ay kusoo dhigeen lacago fara badanna een dhacay iyo moobeele iyo gawaari intaba ayaa saaka een aroortii waxaa lagu riday xukuno kala duwan oo een xabsi ciidan ah gaashaano sare xashan cali shuute oo ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ayaa ku dhawaaqay
ujeedda xukun maxkamadeed maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay eedaysanayaasha kale ah kow cabdiweli ibraahim cumar shaawey sagaal iyo labaatan jir ah inaa caasho xuseen ku dhashay xamar labo xaamud muxudiin cabdulle dhaashane lix iyo labaatan jir ah inaa guuro cabdi ku dhashay shabeellada dhexe saddex cum cabdicasiis cumar maxamed beerlaabe labaiyo labaatan jir ah inaa aamino maxamuud cadow ku dhashay galgaduud afar maxamed daahir cabdulle shiil soddon jir ah inaa aamino cali ku dhashay galgaduud shan muuse xasan jibriil lix iyo labaatan jir ah inaa muumino ciise axmed ku dhashay xamar lix xasan kurtun calasow soddon iyo kow jir ah inaa muumino axmed ku dhashay shabeellada dhexe kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in ay dhac iyo afduub u geysteen dhibanayaasha kale ah kow maxamed cabdi maxamed oo ay ka dhaceen lacag dhan laba kun shan boqol iyo lixdan doolar iyo gaari baraado ah taariikhdu markay ahayd kow iyo labaatankii bishii kow iyo tobanaad laba kun lix iyo toban labo cabdi cali maxamed oo ay ka dhaceen kun doolar saddex yuusuf cali maxamed oo ay jir dileen kana dhaceen lacag dhan afar boqol siddeetan iyo laba doolar iyo mobile samson ah afar cali saalax mahdi oo ay ka dhaceen boqol iyo sagaashan doolar maxkamaddu markay aragtay qodobada afar boqol iyo afartan afar boqol iyo lixdan afar boqol siddeetan iyo afar iyo toddobaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed markay aragtay qiraalada eedaysanayaasha ay ka hor bixiyeen garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida hortiisa in ay iyagu ahaayeen kuwii dhacay dhibanayaasha kor ku qoran markay aragtay in eedaysanayaasha eedaysanayaasha koowaad iyo afaraad ay hore u dhammaysteen xukunno ay maxkamaddu ku riday iyadoo hore loogu helay dembiga ah in ay dhac hubaysan geysteen markay dhegaysatay doodii u dhexaysay dhinacyada xeer ilaalinta iyo qareenka maxkamadda waxaa u caddaatay in ee kow cabdiweli ibraahim cumar shaawey labo xaamud muxudiin cabdulle dhaashane saddex cabdicasiis cumar maxamed beerlaawe afar maxamed daahir cabdulle shiil shan muuse xasan jibriil lix xasan kurtun calasow ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo oogay waxayna ku wada xukuntay min toban sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan
waayahay kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qeybta darajada koowaad xasan cali shuute oo ku dhawaaqayay xukun lagu riday kooxa burcad ah oo dhibaato u geysanaya dad shacaba oo ciidamada amniga ay gacanta ay kusoo dhigeen min toban sano oo xarig ah ayaa lagu xukumay waayahay bal dhinaca gobolada jubbooyinka aan aadno madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe isna waxa uu leeyahay waxaan u diyaar garownay dagaal aan ku qaadayno qolyaha argagixisada ah deegaanada ay ka joogaan gobolada jubbooyinka iyo gedo wuxuuna leeyahay ka maamul ahaan ayaan isku tashan doonaa
inuu maamulku si toosa intuu isugu xidhnaado marka laga tago taleefoonno inta xorta ah iyo diyaarado in laysugu tago in laysu socdo shaqada dawladdu iyo kormeerkii ay si caadiya dhulka laysu marmari karayo sababtoo tuugo kula taalla tabtaada ma weydo taasaan culayska saaray waxaana rajaynayaa wakhtiga hadda ugu soo dhow markii hore waxaan sugaynay inaan howlgalkan la bilaabo roobkii markuu istaagay laakiin waxaad moodaa inaan wax inaga keliya inugu xidhan ahayno dowlado iyo caalam badanoo le dagaalka waa ku wada jiraa iyo maalinba uun waxba iska jiitamayo oo ama diyaargarowgu ha noqoto ama roob baa da-iyo kii kalaa da-iyo jilaal baa baxay ha noqoto laakiin waxaad moodaa in hadda kadib ay qaabkan hadda qaab aada loogu sii jiri karaa aysan ahayn waad ogtihiin hadda howlgal baa ku jira waxay geysteen shabaab ama nabadiid wax waxshinimo ah markii hore zaka aan sharci ahayn bay dadka ka qaadi jireen oo ohan jireen xoolaha nisaabka sakadana waa la yaqaanaa cidda qaadana waa la yaqaanaa cidda ehelka waa la siiyana waa la yaqaanaa
kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe barnaamijka faaqiraada wararka ayaad weli nagala socotaan waxaad naga dhagaysanaysaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya bal wakaaladaha caalamka iyo wararka dhanka caalamka ugu weyn soomaaliya iyo weliba wadamada dibadda aan fiiriya markan cabdishakuur cali axmed oo warsoo saaraheena saaka ahaa ayaan weydiinayaa bal cabdishakuur soo dhawow
waa mahadsan tahay cabdirasaaq maxamed faarax shiine ee wararka caalamka waxaa ugu dooron saakay dadka qaxwootiga ah ee kasoo laabanaya wadanka kenya gaar ahaan xeryaha dhadhaab ee soomaalida ah ayaa tiradoodu waxa ay sheegtay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan ee dhinaca qaxwootiga ee u n h r inay sii kordhayaan tiradu waxay sheegtay hadda inay kusii dhow yihiin afartan kun oo qof dadka iskoo dib uga soo laabtay wadanka kenya tan iyo markii uu bilowday ololaha dib u celinta ee dadka qaxwootiga ah ee ku jira xeryaha dhadhaab ee soomaaliyeed waxaa hay-addu ay sheegtay in hadda sidoo kale dadka isdiiwaan geliyeen tiradoodu ay aada u badan yihiin sidoo kalena ay xeryaha dhadhaab ku helaan inta ay ku jiraan waktiga ay doonayaan inay dib usoo laabtaan daryeel aada u hagaagsan sidoo kale meelaha lagu soo celiyo oo ay ku jirto magaalada kismaayo iyo gobolka jubbada hoosena ay ku helaan daryeel iyo mashruucyo shaqo looga abuuraya dadka qaxwootiga ah ee kasoo laabanaya wadankaasi kenya ee soomaalida ah dhinaca kale wadanka turkiga markaanu egno diyaarad wadankaasi laga leeyahay waxa ay ku burburtay wadanka khazakhistan meel ku dhow caasimada wadankaasi ilaa hadda dadka lasoo werinayo in diyaaradda ay ku geeriyoodeen waa lix iyo toban qof waxaa ku jira dooliyihii wada diyaaraddaasi dadka geeriyoodo wararka laga helayo ee khazakhistan gaar ahaan wasaaradda caafimaadka waxay sheegayaan inay ahaayeen dadkii ku noolaa halka ay ku burburtay diyaaradda wadankaasi turkiga laga lahaa turkiga ilaa hadda war kama soo bixin sidoo kale faahfaahin dheeri ah oo la xidhiira burburka diyaaradda iyo waxa sababana lama hayo cabdirasaaq
waayahay aad baad umahadsanta cabdishakuur mar kale cabdishakuur cali axmed ayuu ahaa oo wararka ugu waaweyn dhanka caalamka oo kaaladahu saaka ay qorayaan inoo soo koobayay sportigiina hal iyo laba waxaa ka mid a kooxaha manchester united iyo liverpool kulan aad u adag ayaa dhex maray kulanka waxa uu ku dhamaaday hal iyo hal laakiin qaybtii hore ee ciyaarta waxa waxaa hal gool laga dhalishay kooxda manchester united taasina waxay keentay ilaa iyo qaybtii dambe in goolkaasi lagu hogaamiyo hase yeeshee qaybihii dambe ee ciyaarta ayay manchester united gool la timid kadib markii ciyaaryahano roney iyo falani ay kamid yihiin gadaal ay ka keentay manchester united taasoo keentay in ciyaartii manchester isbedel uu ku yimaado kooxda real madridna xalay afka ciida loo daray oo waa laga bediyey kooxda manchester cityna guuldaro ayaa la biday oo afar gool waxaa uga badisay kooxda kubadda cagta ee la yiraahdo everton yuventusna kooxihii waaweynaa ee xalay guuldarada dhadhamiyey ayay ka mid noqoto xalay iyana waa laga bedshay barnaamijkii faaqidaada ayaa intaa iga ah barnaamijka inta uu socday asxaab dhowra ayaa igala qayb gashay dhanka farsamada leila cabdiraxmaan ayay ahayd tabintana anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shiinaah ayuu ahaa goor dhow waxaa idinku soo foolle warkii saacadlaha oo maxudiin macalin cabdulla oo isku diyaarinaya nabadgelyo
ma ka maarantaa